agaasimaha guud ee hay-adda socdaalka iyo jinsiyadda soomaaliya mustaf sheekh cali dhuxulow ayaa magaalada muqdisho ka daafuray tababar ku saabsan sharciga socdaalka dalka iyo dhaqangelinta sharciga hay-adda socdaalka iyo jinsiyadda soomaaliya tababarkan oo socon doona muddo afar maalin ah ayaa waxaa loo qabtay afartan iyo laba xubnood oo ka tirsan hay-adda socdaalka iyo jinsiyadda soomaaliya agaasimaha waaxda shaqada iyo shaqalaha hay-adda socdaalka iyo jinsiyadda soomaaliya nuurudiin cabdulaahi xasan ayaa ka warbixiyey xubnaha ka qaybgalaya tababarkan maantay aan ku kulansiino madaxqaybeedyada iyo kormeerayaasha hay-adda oo gaaraya ilaa afartan qofood mudan agaasime haddii aan xoogaa herdib ugu noqdo dadkaan meesha fadhiyo waa labeyntii hay-adda waa lafdhabarkii hay-adda waa waxaan rajeyneynaa maaragtay inay maaragtay sharcigan iyo maaragtay dabaqadiisa ay ku dabaqi doonaan ayna gaarsiin doonaan hadduu ilaah yidhaahdo maaragtay saraakiisha kale oo lamidka agaasimaha guud ee hay-adda socdaalka iyo jinsiyadda soomaaliya mustaf sheekh cali dhuxulow ayaa xubnaha loo qabtay tababarka kula dardaarmay inay shaqadooda ku dabaqaan cashirada ay ku baranayaan tababarka
waa tallaabo muhiim ah oo lagu xoojinayo awoodda hay-adda si loo hubiyo in dhammaan shaqaalaha hay-adda socdaalka iyo jinsiyadda helaan aqoonta iyo xirfadaha laga maarmaanka ah oo ah hirgelinta iyo ilaalinta sharciga socdaalka soomaaliya iyo sharciga hay-adda hay-adda socdaalka iyo jinsiyaddu waxay door muhiima ka ciyaartaa ilaalinta madax bannaanida iyo amniga qaranka iyadoo sidoo kale fulinaysa iyadoo sidoo kale fududeynaysa safarka deganaashaha iyo arrimaha jinsiyadda maadaama ay socdaalka caalamigu sii kordhayo mas-uuliyadaha hay-adda socdaalka iyo jinsiyaddu way sii kordhaysaa waxaana loo ka baahan yahay inaan xoojinno xirfadaha iyo fahamkeena sharciyada socdaalka si aan ula jaan qaadno caqabadaha cusub iyo habraacyada caalamiga ah afartan maalmood ee tababarku socdo waxaa si qoto dheer u falanqeyn doonaa sharciga hay-adda socdaalka iyo jinsiyadda iyo xeerarkiisa fulinta waxaana diirada la saari doonaa awoodaha iyo mas-uuliyadda hay-adda socdaalka iyo jinsiyadda hanaanka sharciga socdaalka iyo habraacyada sharciyeysan xeerarka gelitaanka joogista iyo deganaanshaha shuruucda la xiriirta safarka maareynta xuduudaha iyo fulinta sharciyada xuquuqda iyo waajibaadka dadka ajnabiga ah iyo ciqaabta ka dhalata jibinta sharciyada socdaalka waxaan ku dhiirigelinayaa dhammaan ka qaybgalayaasha inay si firfircoon uga qayb qaataan doodaha ayna wadaagaan khibradahooda shaqo ee la xiriira sharcigan guusha shaqadeen waxay ku xiran tahay oo keliya maahan aqoonta aan u leenahay sharciyada balse waa sidoo kale sida aanu hirgelinno una dabaqno shuruucda si daacadnimo leh annagoo ay naga go-an tahay inaan bulshada ugu adeegno si hufan oo hagar la-aan ah tababarkan ayaa kaalin wanaagsan ka qaadanayo sidii xubnaha loo qabtay ay wax badan ugu fahmi lahaayeen sharciga socdaalka dalka